Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka duulaya fududeynta isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa baneeyay waddooyin muhiim ah kuwaasoo dhex mara qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waddooyinka dhex mara xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa intooda badan ahaa kuwo markaasi xiran oo ay galeen guryaha laga dhisay hareeraha waddooyinka, waxaana dhib ku qabay bulshada iyo gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha gudaha magaalada Kismaayo. Haddaba, qaar ka mid ah bulshada Kismaayo iyo darawallada gaadiidleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo uga mahadceliyey furista waddooyinka xaafadaha, waxayna soo dhoweeyeen waddooyinka dhowaan markaasi la baneeyey.
adduun yaa leedhaha magaceedu wallaahi waddadaa waa wardhi waa lagu qabay waa ka hadda guddoomiyaha uu ku mahadsan yahay maadaama waddada uu noo baneeyey iyo dadka xaafadda uu ku mahadsan yahay guddoomiyaha amarkiisa ay qaateen wallaahi bilaahi farqi weyn aa u dhexeey waa war cariiri dhiwaa lagu qabay laakiin hadda waa maadaama guddoomiyaha uu noo baneeyey waddada uu ku mahadsan yahay
waa dhawaay saaxiib wallaahi hadda qaanay meel la tahay hadaa waa yareede haddana waa la weyneeyey gudoomiyaha gobolka kismaayo hambalyan u direynaa fara weyne
hadhow saaxib niyow alxamdulilah horta ilaahay amaad iska leh waddadan hadda u jeedid waa waddada cilmi heshiib ii maraysa ee ku dhacaysa jaamaca ilaa iyo buutoori waagii hore shakhsi caadi ah iyo gaariga isku maritaankooda aad u adkay hadda alxamdulilah inkastoo qeybo badan hadda guryo badan laga baneeyey oo qeybo ay dhiman yihiin waagii horena waddadan waxaa mari jiray inatareeyaa isku dhaafi jiray marka hadda waxaan rajaynaynaa inay sidaas noqon doonto waddooyin badanna hadda waa la dhisay alxamdulilah oo laamiyo way saaran yihiin qeybo kale hadda dhimanna way jiraan intaasna waxaan rajaynaa faraweyne inuu aad noogu dhammaystiro gudoomiye faraweyne marka taasna aad ugu mahadsan yahay marka waxaan rajaynaya gudooyin badan noo furmi doonaan haddii ilaahay dhao insha allah
wadhawa waakay waxaan u mahadcelinaa guddoomiyaha degmada Farweene maadaama waddadii xafadda la weyneeyey guryaha dib loo dhigay lana ballaariyey nafaasna loo yahay waa waqtiga nafaasay ku qaadan ee kala weyn alka labada baawar ay isku hor imaadaan ay isku dagaali jireen hadda wixii ma jirto labadii baawar way ismaraya marka maasha allah waddo weyna kuka waxna dib aan u celinaa marka waan soo dhaweynaynaa waddadan u soo jeeyey guddoomiyaha Farweene khaasatan xaafadda Faano oo soo celmin shiibiyo waddadan ugu qanacsan waddadan